بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى درسigani waa darsigii alraabic cashar oo aan ku khatimayno in sha allahu tabaaraka watacaala kitaabka usul halaata qaala sheiku raximah llahu tacaala waxa uu yihi waarsala allahu jamiica ru jamiica arusul waarsala allahu subxaanah wa tacaala jamiica arusul mubashiriina wamundiriin allah subxaana wa tacaala waxa uu soo diray buu yidhi rususha oo dhan iyaga oo u bishaaraynayo mubashiriina wa mundiriina digaaya waxay u bishaaraynayaan ciddii rumaysay janno iyo wanaag ciddii gaalowdayna waxay uga digayaan cadaab wadaliilu qowluhu tacaala waxaa daliil u ah qowluhu tacaala allah subxaana wa tacaala uu yihi rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujat bacda arusul ilaahay rusul buu soo diray rusushaasoo mubashiriina udiga ee u bishaaraynaya dadkii intii rumaysa ayay ugu bishaaraynayaan janno iyo wanaag wa mundiriina waxay uga digayaan ciddii gaalowdayna cadaab iyo ciqaab iyo caro ilaahay bay uga digayaan sababta loo soo dirayna waxay tahay lianlaa yakuna lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul si aynan dadku qiil u helin oo hadhow aynan odhan waxau ilaahay rasuul maa ataana min nadiir si aynan u odhan ayaa loogu soo diray qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala waxa uu yihi isagoo jumladaas inoo fasiraya waxa uu yihi markuu caddeeyey shiiku waxa weeye bayana almualif raximah llahu tacaala waxa uu caddeeyey ana allaha subxaana wa tacaala arsala jamiica arusul mubashiriina wamundiriin iyagoo bishaarinayo dig digay kama qaala tacaala rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul waxau yihi sheekh cuthaymein yubashiruuna man ataacahum biljana ciddii adeecday waxay u bishaaranayaan jann wayundiruuna man khaalafahum binnaar naar bay uga digayaan ciddii khilaaftay waxa uu yidhi marka wa irsaalu rusul rususha soo diridda la soo diraayo allah subxaana wa tacaala xikma cadiima ayuu ka leeyahay xikam badan baa ku jira min ahamihaa waxa weeye oo ugu weyn waxa weeye inaynan dadku an taquuma alxujatu cala annaas xujada in lagu ooga dadka xataa laa yakuuna lahum cala allahi xujatun bacda irsaali rusul in xujada lagu oogo si aynan hadhow u oran waxa weye annaga waxba nooma imaanin lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul taa wey ahmiyadda ugu weyn horta oo rususha loo soo diray si aynan dadkii u oran hadhow maa ataana min nadiir maa jaaana min bashiir in xaqa loo caddeeyo wey wa minhaa waxaa ka mid a xikamka ku jira min tamaami nicmati illaahi wey calaa cibaadih addoommadiisa nicmada uu galaayo waayo sababtu waxa weeye caqliga bashariga ah oo qofka basharkaa caqligiisu ma gaarsiin karo in uu gaadho inuu allah subxaana wa tacaala xuquuqda uu ku leeyahay inuu garto caqligiisu ma gaarsiin karo salaad ma aynu garaneen soonna ma aynu garaneen haddaan rasuulla inoo soo dirin nebi maxamed hadduuna inoo caddaynin ma aynu garaneen sidoo kale ilaahay ma aynu baraneen oo sifaadkiisa iyo cadamadiisa iyo tawxiidkiisa ma aynu garaneen haddaan la inoo soo dirin rasuul ina bara oo inoo caddeeya asmaadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa ma aynu garaneen walihada arsala allahu subxaana wa tacaala alrusul rasuul buu ilaahay soo diray salawaatu ullahi wasalaamuhum calayhim waxa weeye marka iyaga oo bishaaraynaya ayaa la soo diray waxayna u bishaaraynayaan waa ciddii rumaysay ha waxayna uga digaayaan naar iyo ciqaab cid walba oo waxa weeye diiday dariiqa xaqa ah wa acdam maa dacaa ilayhi marka waxyaalaha rusushu ugu weyn oo ay ugu yeereen dadka min awalihim nuux ilaa aakhirihim muxamed sala allahu calayh waali wasalam waxa ugu weyn oo dadka ay ugu yeerayeen waa altawxiid waa tawxiidka ilaahay waxa ugu weyn oo dadka ay uga digayeenna waa ashirku waa shirkigu wa ka marka waxa uu yidhi sheiku raximah llahu tacaala sheekh uctaymeyn aayaddaasuu daliishaday walaqad bacatnaa fi kuli ummatin rasuula an icbud allah wajtanib taaquut wa ka wma arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaha illa ana facbuduun rusushoo dhan marka waxay lahaayeen oo ugu yeerayeen dadka war ilaahay caabuda cid kale malihidin oo waxa weeye alla kale malihidine marka aayaddaas iyo qowlka culummaduba waxay caddeeyeen inuu allah subxaana wa tacaala rusul soo diray sababtu usoo dirayna maxay ahayd inay dadka uga digaan naar jannada ugu bishaareeyaan qaala waawaluhum nuux calayhi asalaam nabiyullahi nuux baa ugu horreeyey rasusha laa khilaaf inuu nabiyullahi nuux calayhi asalaam awalu rasuulin uu yahay khilaaf kuma jiro laakiin nebi ma ka horreeyaa khilaaf ku jiraa waana arki doonaa awaluhum nuux calayhi asalaam nabiyullahi nuux baa ugu horreeyey wa aakhiruhum muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam kaana khilaaf kuma jiro inuu nebi maxamed ugu dambeeyey waddaliilu calaa ana awalahum nuux nabiyullahi nuux in ugu horreeyey waxaa daliil u ah calayhi salaam qowluhu tacaala inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdihi ilahay waxa uu yidhi inaa annagaa awxaynaa kuu waxyoonnay nebi maxamedow kamaa awxaynaa saanu kuugu waxyoonnay ilaa nuuxin saan ugu waxyoonnay ilaa nuuxin nabiyullaahi nuux waalnabiyiina min bacdi qaala sheekh cuthaymeyn raximah llahu tacaala waxa uu yihi bayana sheiku raximah llahu tacaala waxa uu caddeeyey ana awala rusul inuu yahay nabiyullaahi nuux calayhi asalaatu wassalaam wastadalla bihadihi alaaya inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxi waalnabiyiina min bacdi haddaba buu yihi sheekh cuthaymeyn wahabata fi saxiix waxaa sugnaatay xadiidkii shafaacada inay ina annaasa ya'tuuna ilaa nuux calayhi asalaam nabiy llahi nuux ba u imaanaya fayaquuluuna waxay leeyihiin anta awalu rasuulin rasuulkii ugu horreeyey oo arsalahu allahu baa tahay ila alardi dhulka loo soo diray warka saasay odhanayaan xadiidkaa saxiixa oo bukhaari ay kulli warinayaan ay xadiidkii shafaacada dheeraawe ayay odhanayaan awalu rasuulin qala sheekh cuthaymeyn raximah llahu tacala waxau yihi falaa rasuula qabla nuuxin rasuul ma jiro nabiyullahi nuux ka horeeya hada saxiix nabiyullahi nuux rasuul ka horeeya ma jiro waana soo marnay farqiga udhexeeya rasuul iyo nebi oo waxaynu kusoo tacriifinay waxa weeye kullu rasuuli nebiy walaysa kullu nebiyin rasuula nebi waxaa la yidhi waa ninkii loo waxyooday oo diin loo waxyooday laakiin aan tabliiq iyo jihaad iyo la farin ha inuu dadka gaadsiiyo la jihaado aan la amrin rasuulna waa ninka loo waxyooday jihaad iyo la amray inuu diintii dadka gaadsiiyo la dagaalamo haddaba falaa rasuula rasuul ma jiro qabla nuux calayhi salaam waa itifaaq wey qaala sheekh cuthaymein waxau yidhi wabihada naclamu khada almu'arakhiin aladiina qaaluu idriis calayhi salaam qabla nuux calayhi salaam halkan sheekh cuthaymeyn khada uu ku xukumay mu'arikhiinta layskuma raacsanaa oo arrintaas ibn kahiir raximah allahu tacaala kitaabkiisa qasas alambiya wuxuu ku caddaynayaa nabiyullahi idriis nebi buu ahaa aayaddana kama hor imaanayo waayo aayaddu ma sheegin oo ma nafiyin inaan nebi ka horreeyey una jirin laanna nabiyullahi aadam baaba ka horreeyey oo aan khilaaf ku jirin haddaba nabiyullahi idriis calayhi salaam waxay ku keenayaan culammadu sida ibnu kahiir iyo keyrkiiba inuu ka horreeyey nabiyullahi nuux calayhi salaam laakiin rasuul ma ahayne nebigu ahaa oo waxa weeye risaalada waxa weeye ma ahayn isagu nebigu ah marka sheekh cuthaymein isagu wuxuu rajaxay inaan waxba ka horreynin oo nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi aadam inaan waxba udhexaynin laakiin culammada kale waxay rajaxayaan in nebiya udhexeeyeen laakiin aan rasuul udhexaynin wallahu aclam taasaana raajixa oo waxa weeye ilaah baa garanaya inay waxa weeye la inkiri karin inay waayo aayadda ma ay sheegin inaan nebiye ka horreeyin ee nebiye ka dambeeyey baa la sheegay waxa uu yidhi wa aakhiru alanbiyaai wa khatamu khatimuhu muxamed sala allahu calayh waali wasalam taa khilaaf kuma jiro liqowlihi tacaala ilaahay baa yidhi ma kana muxammedun abaa axadi min rijaalikum walakin rasuula allah wa khatama annabiyiin marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay aakhiru rusul walanbiyaa isagu labadiiba waa khatima nebi ka dambeeyana ma jiro rasuul ka dambeeyana ma jiro labadiiba marka waxaa lagu khatimay nebinimadii iyo rasuulnimadiiba waxaa lagu khatimay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu khatimay taa marka iyadoo wax khilaafa iyo wax hadale oo ku jira ma jiro waayo nebigaaba yidhi anaa khatimu alambiyaai laa nebiya bacdi ilahayna warkaa waa sheegay oo waxa uu yidhi nebiyada kii ugu dambeeyey weeye walakin rasuul allahi wa khatima annabiyiin man iddacaa marka qofkii sheegta nebinimo bacda muxamedin sala allah alay slam fa huwa kaafirun kadibun mukhrij can ilmillah diintana waa ka baxayaa halkaas waxaa ka garanaysaa marka inay qof walba oo nebinimo sheegta bacda muxamedin sala allah alay slam inuu gaal yahay oo gaaloobayo qaala wuxuu yihi sheikhu raximah llahu tacaala wa kullu ummatin masale kale u galay wa kullu ummatin bacatha allahu ilayha rasuulan ummad kasta oo jirta ummad walba oo xilli noolay oo jirtay umma waxaa la yidhaha dadkii xilli wada nool rasuulan baa ilaahay u diray bacatha allahu ilayha rasuulan min nuux ilaa muxamedin sala allahu calayhi waaalih wasalam laga bilaabo nabiyullahi nuux calayhi salaam ilaa muxamedin sala allah alay slam nebi maxamed lagu khatimay ha ilaahay baaba le wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummadba ma jirto hadday jirto ilaahay waxa uu yidhi rasuul baa aaday oo loo diray walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu dacwa waka fii kulli ummatin buu yidhi ilaahay ummad kasta waa loo diray haddaba wakulu ummatin ummad walba bacatha allahu ilayha rasuulan rasuul baa loo diray min nuux nabiyullahi nuux laga soo bilaabo ilaa nabiyullahi muxamed sala allahu alay slam maxay samaynayeen ya'muruhum waxuu amrayay rasuulkaa loo diray bicibaadati illahi ilaahay inay caabudaan waxdahu keligii inay caabudaan wayanhaahum wuxuu ka nahyinayay can cibaadati daaquut daaquudka in la caabudo waana laynoo fasiri doonaa daaquudka wadaliilu qowluhu tacaala waxaa daliil u ah aayadda ilaahay yidhi in ummad kasta rasuul loo diray walaqad bacatnaa fii kulli ummatin walaqad waxaa xaqiiqaha bacatnaa inaan dirnay fii kulli ummatin ummad walba rasuulan rasuul baan u dirnay an icbudu allaha alla caabuda wajtanibu daaquut daaquutkana ka dheeraada ayaa lala diray waxa uu yihi shiku waftarada allahu subxaana wa tacaala ilaahay waxa uu ku waajibiyey calaa jamiici alcibaad addoommada oo dhan alkufru in lagu gaaloobo alkufra bidaaquut daaquutka in lagu gaaloobo waaliimaana in la rumeeyo billaah ilaahna la rumeeyo ayaa waxa weeye ummad kasta lala diray ee ummad kasta lagu waajibiyey ha in ilaahayna la rumeeyo waxa weeye laguna gaaloobo wax walba oo waxa weeye shirki iyo daaquut ay keensadeen in banaanka laga maro ayaa lagu ayaa layna amray qaala ibnuqayim raximah llahu tacaala waxa uu yihi ibnuqayim daaquut daaquutku waxa weeye tacriiftiisu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin waa wixii xadka ku dhaafiya maa tajaawaza ay aladi tajaawaza bihi alcabdu xaddahu qofku wuxuu xadkiisa uu dhaafo weeye oo uu xadgudub la yimaado min macbuudin cibaado hadduu ku xadgudbo oo waxa weeye caabudo waxaan ilaahay ahayn daaquud buu caabuday oo daaquud buu la yimid ow matbuucin hadduu raaco waxaan ilaahay dariiqiisii ahayn oo waxa weye nebi maxamed cidaan ahayn uu waxa weeye diin ka dhigto oo waxa weeye uu xaaraam wax kale ku raaco waxa weeye wuxuu caabuday waxaan ilaahay ahaynoo daaquud buu samaystay ow mutaacin ama adeeco saddexdaba waxay noo kala saaraayo sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala mid walba macnaha laga wado iyo sida uu kala baxay qaala waxa yihi shekh cuthaymiin hada macnaa hada macnaa laa ilaha ila allah ay an icbudu llaha wajtanibu daaquut waa macnaa laa ilaha ila allah leannahu nebiyadii oo dhan waxay amrayeen dadkii an icbudu allaha wajtanibu daaquut haddaba macnahaasi waa laa ilaha illa allah macnaheed oo kale qaala wuxuu yidhi araada sheikh sheiku waxa uu doonay raximah allahu tacaala bihada tawxiid bihada ana atawxiid laa yatimu inuunan suurtagalaynoo dhammaystirmaynin ilaa bicibaadati illahi waxdahu ilahay keligii in la caabudo laa shariika lahu wax la wadaaga aynan jirin waijtinaabu daaquud daaquudkana laga dheeraado waka waqad farada allahu subxaana wa tacaala allah waxau inagu waajibiyey addoommadiisa ku waajibiyey inay isaga caabudaan daaquudkana bannaanka ka mara qaala waxau yidhi waadaaquutu mushtaqun min adduqyaan daaquudka waxaa laga keenay oo magacaan laga keenay min adduqyaan xadgudub waadduqyaankuna waxa weeye waa xadgudubka wey waa wixii qofku mujaawasatlxaddi baa la yidhahda ilahay waxa uu yidhi markuu ka hadlayay qoomu nuux la halaagay innaa lamaa daqalmaa xamalnaakum fi ljaariya ha biyihii markay xadgudbeen oo dhulka iyo cirki isqabsaday ayaanu idinku xambaarnay doontii oo idinku badbaadinay ee nabiyullaahi nuux iyo intii la badbaadiyay taasi marka waa xagga tacriifta oo waxa weeye maaragtay xagga luuqadda duqyaan waxaa la yidhahdaa xadgudub amaa istilaaxa maxaa loo jeedaa waxa weeye waxa ugu wanaagsan oo lagu tacriifiyey wiy sheekh cuthaymayn wamaa qaalahu ibnu qayim raximah allahu tacaala waxau ibnu qayim sheegay oo maxay tahay wuxuu yidhi addaaquutu kullu maa tajaawaza alcabdu xaddahu wixii xadka qofka dhaafiya weeye min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin waka wa muraaduhu marka waxa weeye buu yidhi bilmacbuud maxaa loo jeedaa walmatbuucu walmutaac maxaa loo jeedaa kulli waxaasoo dhan waxaa loo jeedaa bilmacbuud walmatbuuc walmutaac ay kayr asaalixiin dadkii wanaagga lagu raacay ma aha ee dadkii xumaanta lagu raacay baa laga wadaa ama saalixuun dadkii wanwanaagsanaa oo khayrka lagu raacay iyaga lama caabudin falaysuu maaha dawaaqiid ma aha haddii xataa la caabudo hadda nabiyullaahi ciisa calayhi salaam oo nebi ahaa oo rasuul ahaa oo lulcasmi ah oo ilaahay soo diray dad baa caabuday cibaadadooda waa duqyaannimo wa laakiin isagu daaquud ma aha ha waxa weeye waa ka nasahan yahay duqyaannime iyaga ayaa dawaaqiit la yimidoo iyaga ayaa cibaadadoodii duqyaan ku sameeyey waxa uu yidhi marka shiikhu sheekh cuthaymayn waa culamaau su marka culummada xun oo dadka ugu yeeraya baadida iyo bidcada iyo xumaanta kuwaasi waa dawaaqiid buu yidhi waayo wixii ilaahay xarimay bay u xalaalaynayaan wixii ilaahay xalaaleeyeyna way ka xarimayaan kuwaasi waa dawaaqiid marka waayo tashriic bay la yimaadeen oo dadkii ayay meel daran ka tuureen sidaas daraaddeed marka waxay noqonayaan dawaaqiid leannahum tajaawazuu xaddahum xadkoodii bay dhaafeen waayo tashriica waxaa iska lahaa allah subxaana wa tacaala marka xadka caalimku uu leeyahay waa maxay waxa weeye inuu sunnihii nebiga raaco dariiqii nebi maxamed inuu raaco waa inuu raacaa an yakuuna mutabican lima jaaa bihi nabiy sala allahu alay wasalam waa inuu noqdaa haddii uu raaci waayo wuxuu noqonayaa duqyaan buu ku dhacaya leannahu culummadu waa warasatu alambiyaa hadday warasat alambiyaa yihiin waxay dadka inay ugu yeeraan oo lagu raacayo oo lagu dabagelayo waa shareicadii islaamka weeye laakiin iyagu min cindi anfusihim waxba kalama imaan karaan waxna ma ma jidayn karaan oo ma odhan karaan waxaan iyo waxaana idii wanaagsane sameeya taasi waa khalad wey wa ama qowluhu raximah allahu tacaala aw mutaacin in la adeeco wuxuu u jeedaa alumaraa umaradii buu ujeedaa leanna sababtu waxa weeye umaradii hadday amraan waxaan diinta ilaahay khilaafsan dhawaaqid bay noqonayaan haddii lagu raacana dhuqyaan baa lala yimid waka faalumaraa'u yutaacuuna bisharcan sharciga waa la adeecayaa umarada idaa amaruu waa hadday amraan bimaa laa yukhaalifu amra allahi subxaanah wa tacala warasuulah amarka ilaahay iyo rasuulka amarkiisa wixii khilaafsan haddaynan amrin waa la adeeca haddaba hadday wax ilaahay khilaafsan shareecadiisii iyo amarkii rasuulka khilaafsan hadday keenaan lama adeecayo haddii lagu adeeco oo xumaan lagu adeeco iyaguna dawaaqiid bay noqonayaan dadkiina duqyaan bay la imaanayaan macnuhu waa saas wey qaala waxa u yidhi wa fii hadihi alxaal buu yidhi marka xaaladaas laa yasduqu calayhim anahum dawaaqid hadday wanaag dadkii amraan oo lagu adeeco dawaaqid ma noqonayaan waalwaajibu waxa weeye marka cala araciya inay dadkii wanaaggii ku adeecaan oo waxa weeye ninkii amiirka ahaa oo waxa weye alsamci waadaaca la rabaa in la adeeco hadduu wanaag amrawi laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq buu yihi nebigu hadday xumaan amraan lama adeecayo wa daacatu wulaati lumuur marka waa waajib weeye oo qofkii inuu adeeco ayaa laga rabaa sababta loo adeecayana iyaga maahee ilaahay baa inagu waajibiyey marka yembaqii inaad eegtid weeye buu yihi shiikhu walihada yembaqii waxaa habboon an nulaaxida inaanu eegno marka aynu amarka amiirka fulinayno ilaahay daacadiisa inaan eegno liannahu ilaahay baa ina yidhi adiicu allaha waadiicu rasuula wauli lmri minkum waka haddaba ilaahay maaa ilaahay wuxuu yidhi adiicu allaha alla adeeca waa daaca mutlaqa weeye wa adiicu rasuula nebigana adeeca waa daaca mutlaqa wa ulilmri baa la yidhi lama oran marka wa adiicu ulilmri oo mutlaq ma aha daacadoodu ee waxa weeye daacadoodu waxay ku xiran tahay daacada ilaahay inay iyagu horta marka hore adeecaan hadday ilaahay waxa adeeci waayaan oo ku amraan xaaraan iyo waxa ilaahay raalli ka ahayn laguma adeecaayo waka waama daacatu lumaraa'i qadaran waxaa dhacda in waxa weeye alla qadar in lagu adeeco umaradii waayo sababta waxa weye haddii ninkaani dadku laba wey inaad qofku amiirkii u adeeco cilmigu uleeyahay war ilaahay baa amray in la adeeco wanaagna lagu adeeco ilaahay baan ugu dhowaanaya hadday saa ka tahay fa hada jayd laakiin mar waxaa jirta ilaahay uu qadaro in la adeecayo iyadoonba qofkaani iimaan u geynin sababtu maxay tahay baqdin buu u adeecaya waa ka baqayaaba ha marka sheekh cuthaymiin waa qaybiyo wuxuu yidhi haddii amiirkii uu awood uu leeyaho laga baqayo waxaa dhacaysa in dadkii ay adeecaan oo waxa weeye ay cabsi u adeecaan walihaada buu yidhi naqulu ina annaasa maca xukaamihim fi hadihi almas'ala fi axwaa dadku waa qaybsamaan marka qaybta ugu horeysa waa qaybta ugu fiican waxay u adeecayaan liajli aliimaan ilaahay baanu adeecaynaa bay leeyihiin leannahu nebigaa yidhi man adaaca amiirii faqad adaacanii marka umarada waxaan u adeecaynaa bay yidhaahdeen waa qolada ugu fiicane iimaankoodii baa qawiya sidaa daraaddeed iimaankoodii baa dhammaystiran waxay u adeecayaan ilaahay daraadi waa ko waa qolada ugu fiican qolada ku xigta waxa weeye iimaankoodii waxaa weeye waxaa daciifa oo aad iyo aad u daciifay iimaankoodii laakiin waxay aad iyo aada uga baqayaan waxa weeye maaragtay oo adeecayaan amiirka xabsi iyo dil iyo bay ka baqayaanoo waa sida in badan daadku maanta u badan yihiin way baqayaan kuwaasi marka iyaguna waxay ka hooseeyaan kuwii hore oo hadday marba adeeceen amiirkii iyagu kuwaasi awood bay ka baqeene iimaan iyo waxa weeye wanaag uma geynin alxaalu thaniya midda saddexaad waxa weeye waa xaaladda fawdadu ka timaado qofkii waxa weeye iimaankiisii ku adeeci maayo oo iimaan meeshii kuma haayo midda labaad cabsina amiirkiina ka baqi mayo fawdaa marka la noqonayaayo dhibaataa dhacaysa ha dhibaato ayaa dhacaysa oo waxa weeye dhibaato weyn ayaa meeshaa ka imaanaysa mhm marka taana aada iyo aad ayay dhibaatadeeda u badan tahay oo mar haddii amiirkii uu daciifo oo waxa weeye aan laga baqin dadkiina ay ilaahay ka cabsan waayaan oo ay daciifo iimaankoodii waxaa imaanaysa marka in fawda meeshii noqoto waa waxa inagu dhacay soomaalida waa ina baabi'iyey oo eber inaga dhigay cid laga baqana lama hayo ilaahayna laga cabsan mayo markaasaa waxa weeye laysku dhex baaba'ay waka marka daacada amiirku waa waajib inta uu maa lam ya'mur bilmacsiya culammadu marka waxay u qaybiyeen saddex arrimood daacatu amiir kow inuu ku amro wax waajiba oo ilaahay iyo rasuulku kugu waajibiyeen salaada tuka buu ku yidhi waxa weeye soon wanaag buu ku amray waa lagu adeecaya fa hada waajib waa lagu adeecaya wuxuu ku amray macsi xaaraan buu ku amray laa daacata lahu lagu adeeci maayo waayo laa daacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliq weya nebigu lama adeecayo marka waa laga diiday wuxuu ku amray wax mubaaxa oo waxa weeye aan waajibna ahayn oo iska mubaaxa oo maslaxad ku jirto oo dadka loo samaynaayo waxa weeye waa lagu adeecaya leanna sababtu daacadiisii maadaama ay waajib ahayd uu wax mubaaxana ku amray waa la adeecaya marka waka qaala sheiku raximah llahu tacaala wuxuu yihi wadawaaqiitu kaiira dawaaqidu waa badan yihiin ru'uusuhum kuwa ugu waaweyn oo ugu weyna badan khamsa waa shan wey ibliis lacanahu llah ilaahay ha nacladee ibliis waman dacaa qof waman cubida kii la caabuday wa huwa raadin waa labo isagoo raadi ka abaa la caabuday oo caabuduu yihi waman dacaa qofkii ugu yeera dadka annaasa dadka ilaa cibaadati nafsihi in la caabuduu dadkii ugu yeeraya ama ha la caabudo ama yaan la caabudin laakiin dadkii wuxuu ugu yeeraya in la caabudo waman iddacaa kii sheegta shay-an wax ka mid a min cilmi lgaybi cilmi geybka ka mid a waa afar waman xakama kii ku xukuma dadka bigayri maa anzala allah waxaan ilaahay soo dejin sharci uga dhiga shantoodaana marka sharaxaynaa oo mid walba soo qaadanaynaa sida sheekh cuthaymaan u sharaxay raximah llahu tacaala adawaaqiit waa jamcu daaquut weeye waana inoo soo hormartay waa inoo soo hormartay shan baa marka ugu waaweyn buu yidhi wadawaaqiitu khamsa ru'uusuhum ay zucamaa'ahum kuwa ugu waaweyn oo ugu khatarsan waa shan weyn ibliis waa kan ugu horeeya wahuwa shaydaan waa kii allah subxaanah wa tacaala uu naxariistiisa ka dheereeyey oo allah uu yidhi waina calayka lacnatii ilaa yawmi ddiin marka sidaa daraaddeed buu shiiku u leeyahay lacanahu llah ilaha naclade wa kaana ibliis maa maca almalaa'ika malaa'igtuu la joogi jiray malaa'ig ka mid ma ahayn ibliis waa min aljinni ha jin baa u jin wey oo waxa weeye afatattakhiduunahu waduriyatahu awliya ayuu yihi ilaahay marka kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi ilahay baa caddeeyey marka malaa'ig laxda maalin kama mid noqon ee meel buu la joogay waa la imtixaamay nabiyullaahi aadam baa la yidhi usujuud ilaahay baa yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin isagu waa diiday inuu sujuudo oo waxa weeye waa diiday kaasi marka xumaanoo dhan buu ku amrayaa fisqi buu ku amrayaa gaalnimuu ku amrayaa waa cadow wa ka ina shaydaana lakum caduwun faatakiduuhu caduwa aakhirana waa inugu ballan furayaayo markii naarta la tago dadkii wixii naarta uu geeyo ay ku guro walciyaadu billah waxa uu leeyahay falaa taluumuuni waluumuu anfusakum naftiina canaantuu leeyahay anigu waa idin ka baxay waana idinku kufri marka ibliis waa kan ugu horreeya lacanahu llah waman cubida kii la caabudo wahuwa raadin wuxuu doona ha noqdo qofka la caabudo ay man cubida min duuni illah wahuwa raadin isagoo raalli ka ah sheekh cuthaymiin waxa uu yidhi taasi waxay noqonaysaa haddii uu isagu raalli ka noqdo waa min ru'uusi shayaadiin buu noqonaya dawaaqidu ka mid noqonaya walciyaadu billah waa khatar wey cibaadadiisaasi marka ha noqoto inuu markuu nool yahay ama markuu dhinto kabacdi markuu nool yahay haddii la caabudo oo uu nahyin waayo oo raalli ka noqdo wahuwa shaydaan haddii marku uu dhinto markuu noolaa hadduu raalli ka ahaa oo kadacdi markuu dhinto lasii caabudana fa huwa shaydaan marka marka waman cubida kii la caabudo dad badan baa maanta la caabudaa oo qabriyadooda lagu dhawaafaya oo isagu baray oo dadka ugu yeeray waxaasoo dhan waa way shaade- shaydaannimo wey waman dacaa kii ugu yeera annaasa dadka ilaa cibaadati nafsihi inay dadkii isaga caabudaanba ugu yeer kaalay aniga i caabuda buu yidhi sidii fircoon oo kale maa calimtu lakum min ilaahi gayri kaasoo kale isaguna waa daaquut waa shaydaan waxa weeye min adawaaqiid ah waman iddacaa kii sheegta shay-an min cilmi lgaybi cilmi geybka sheegta waxa weeye kaasna waa daaquut waana ku gaaloobaya algayb waxaa la yidhahdaa maa gaaba can ilinsaani wa huwa nawcaan bu yihi sheekh cuthaymiin gayb waa laba nooc waana wixii kaa qarsoomaaba laba nooc wa waa waaqicun wa mustaqbal waa wax dhacay iyo wax mustaqbaloo soo socda marka fa qayb lwaaqic wixii dhacay waa nisbiyiinoo waxaa dhici karta wixii dhacay dadka qaarna inay ogyihiin qaarna inayna ogeyn baa dhici karta taa waa nisbi oo waxa weeye wixii meel hebla ka dhacay adigu aadan joogin war uma haysid laakiin dadkii joogay baa og kaasi waa dhacay laakiin adiga qeyb buu kaaya mustaqbalku waa xaqiiqi wey laa yakunu macluuman qof og ma jiro ilaa ila allah alla mooye oo cilmi geybka ilaahay unbaa og allah subxaana watacaala ayuunbaa garanaya cilmi geybka qofkii marka cilmi geybkaa sheegta waa khatar wey ilaa man adalacahu allahu ilaahay qofuu daalac siiyo oo waxa weeye uu u waxyoodo oo rusushii iyo kale mooye wax ka cid og oo kale ma jirto allah baa nebi maxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qul waxaa ku dhahdaa laa yaclamu ma garanaayo man fi samaawaati waxa samada ku nool waalarda iyo waxa dhulka ku noolba ma garanaayaan algayba geybka ila allah alla mooye waka wamaa yashcuruuna ayaana yubcathu maalinta lasoo bixinaayana ma garanaayo ma dareemaayo may oga war umahaayaan waidaa kaana allahu caza wajalla haddii allah subxaana watacaala nebigiisii amray oo yidhi u sheeg ummadda cilmi geybka cid og ma jirto haddaba qofkii cilmi geyb sheegta faina man iddacaa cilma algaybi waxa weeye faqad kadaba kadaba allaha subxana watacala ilahay buu beeniyey rasuulkuu beeniyey waana ku gaaloobaya cilmigeybkaan ogahay qofkii yaraada waka marka qofkii yaraada cilmigeybkaan anigu ogahay taasi waa gaalnimo weeye ha wanaqulu lihaaulaai waxaanu odhanaynaa kayfa yumkinu seebay suurtagal u tahay buyi sheekh cuthaymeyn an taclamuu lgayba inaad cilmi geybka garataan nebiguna uuna garanaynin waxaanu leenahay marka hal antum ashraf idinka miyaa ka fiican nebiga calayhi salaatu wasalaam idinka iyo rasuulka kee wanaagsan hadday yidhahdaan annagaa ka fiican kafar waa gaaloobe hadday yidhaahdaan nebigaa naga fiican oo naga sharaf badan hadde waxaa la leeyahay see nebigana looga xijaabay cilmi geybkii uunan u ogeyn idinkuna u ogaateen hadday yidhahdaan annagaa og waa gaalnimo wey waka leanna ilaahay muxuu yidhi caalimu lgaybi ilahay cilmi geybka isaga falaa yudhiru calaa gaybihi axada cid uu u muujinahayo ma jirto ilaa man irtadaa min rasuulin mid uu ilaahay ka raali noqdo rasuula mooye cid kale ilaahay cilmi geybkii uma daaricinayo haddaba aayaddaasi waxay daliil u tahay oo waadix raabita ay tahay qofka sheegtay cilmi geybka inuu ku gaaloobayo waka leanna nebi maxamed baba ma garanaya cilmi geybka oo maxaa lagu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu asalaam qul waxaa ku dhahdaa laa aqulu lakum odhan maayo idinkayda odhan maayo cindii khaza'in ullah khazaa-inta ilaahay oo cilmi qeybkaaba agtayda ah walaa aclamu lgayb macnaha khazaa-intu waa wanaagga iyo kaydka ilaahay maaragtay aniga agtayda maaha oo ida siin maayo walaa aclamu lgayba cilmi qeybkana ma ogi walaa aqulu lakum inii malak he maxaa tahay marka in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay anigu wixii lai waxyoodo un baan raacay rasuul ilaahi baan ahay wixii lai waxyoodo un baan raacayaa wax kale oo aan shaqo ku leeyahayna ma jirto saa ku dheh baa haddaba qofkii yidhaahda marka anaa cilmi qeybka og nebi maxamedna ma ogeyn hee ka fara marka midka shanaad waxa weeye oo ru'uusu dawaaqiida waman xakama kii ku xukumay bigayri maa anzala allah waxaan ilaahay soo dejin ha asalku waxa weeye dadku in diinta islaamka la isku xukumo shareecada islaamka in dadka lagu xukumo oo qof walba naftiisa iyo gurigiisa hadduu madax yahay wax walba uu ku xukumo wey qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacala waxa weeye alxukmu bima anzala allahu wixii alla soo dejiyey oo min min tawxiid huwa min tawxiid rububiya xukumka in la isku xukumo diinta waxay soo gudagelaysaa tawxiid rububiya leanna sababtu maxay tahay waa tanfiidu lixukmi illahi subxaana wa tacaala ha aladi huwa muqtadaa rububiyati marka tawxiid rububiya qofkii qiray waa inuu hadduu xukum qabto ilaahay diintiisa wax ku xukumo wey waa ka cid kale oo waxa weeye agtiisa wax xukumaysa oo caqligiisa iyo shareeco cusub wax ku xukumaysa ma jirto wey walihada sama allahu subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay kuwii ku raacay gaaradii ruhbaantii iyo nasaaradii waxa weye markay raaceen culummadoodii ku raaceen inay u sharciyeeyeen waxay ilaahay sharciyeyn ilahay wuxuu yidhi ilaahiyay ka dhigteen itakaduu axbaarahum axbaar waa culamaau lyahuud wa ruhbaanahum waa culamaau nasaara arbaaban ilaahiyay ka dhigteen min duuni illah ilahay ka sokeeya waalmasiixa bna maryam nabiyullaahi ciisana waxay ka dhigteen inay caabudaan oo ilaah bay ka dhigteen wamaa umiruu lamana amrin ila liyacbuduu ilaahan waaxida inay ilaahay keligii caabudaan unbaa la amray laa ilaha ila huwa subxaanahu camaa yushrikuun mushrikiin weeye marka qofkii marka ilaahay waxaan ahayn shareecada islaamka waxaan ahayn dadka u sharciyeeya waxa uu noqonayaa qof hadday ku raacaan ilaah bay ka dhigteen marka fasama allahu subxaana wa tacaala almatbuuciina kuwii la raacay ilaahay wuxuu ku tilmaamay arbaaban ilaahayay ka dhigteen kuwii raacayna addoommaa lagu tilmaamayoo ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum ayaa la yidhiyo way adeeceenoo ilaahyay ka dhigteenoo sidaas ayaa ilaahay ku tilmaamay waay haddaba arrintaasi waa khatar wey qaala waxa uu yidhi cadiy ibni xaatim oo nasaaro ka mid ahaa oo carab bu ahaa lakin dee dadkii nasaarada ahay oo diinta nasaarada qaatay bu ahaa ayaa markaa waxa uu yidhi cadiy ibni xaatim ayaa waxa uu yidhi rasuulka ilaahayow ma aanu caabudin annagu oo waxa weeye ilaahay kama aanu dhigan matakhadnaa arbaaban ha markaasuu nebigu wuxuu yidhi bal inahum kaanuu waxay ahaayeen xaramuu waxay ka xarimeen calayhim alxalaal wax ilaahay u xalaaleeyey wa axalluuhum waxayna u xalaaleeyeen alxaraam faitabacuuhum fatilka cibaadatuhum taas ayay marka cibaadadoodii iyaahum ay caabudeen ay noqotay imaamu tirmidi aa weliya waana xadiis saxiixa marka haddii marka wax ilaahay uu xalaaleeyey qof kaa xarimo ama wax ilaahay xarimay qof kuu xalaaleeyo oo aad ku raacdid oo aad isaga ku yeeshid ilaah baad ka dhigatay oo aad tiraahd waxaan way xalaal weeye sheekh hebel baa xalaaleeyey waa khatar idan buu yidhi idaa fahimta buu yidhi dalika haddaad arrintaa fahatid faclam waxaad ogaataa ana man lam yaxkum bima anzala allah qofkii wax ku xukuma waxaan ilaahay soo dejin waxa uu noqonaya arrimahan soo socda ayaa soo hoosgelay qofku hadduu mar wax ku xukumo waxaan ilaahay soo dejin uma qaala sheekh cutaymiin raximah llahu tacaala waxa uu yihi faidaa fahimta dalika haddaad arrintaa fahamtid markuu inoo caddeeyey sheikhu raximah llahu tacaala sida ay waxa weeye inay waajib tahay in la isku xukumo diinta islaamka wuxuu yihi faidaa fahimta dalika faclam waxaad ogaataa ana man lam yaxkum bima anzala allah qofkii aan ku xukumin diinta islaamka wax ku xukumin waaraada an yakuna ataxaakumu ilaa gayr illah doonana inuu waxa weye wax ku xukumo waxaan ilaahay diintiisa ahayn rasuulkuna uuna waxba ku xukumin waradat fiihi aayaatun aayadaa kusoo degay oo kusoo arooray waxa weye yanfi liimaan canhu iimaanka horta ka nafyinaya waa aaya- aayadaha qayb u ah aayaduhu laba nooc weeye qayb waxay ka nafyinayaan iimaanka wa aayaatun tadullu bikufrihi wa dulmihi wa fisqihi laba qaybood ayaa adilada ku soo aroortay qofka wax ku xukuma diinta islaamka waxaan ahayn laba qaybood wa qaybta koowaad waxa weeye aayaad ku s- caddaynaya inuu qofkaasi wax iimaana lahayn oo iimaankiisii nafyinaya oo iimaan uusan hayn iyo qayb caddaynaysa inuu gaal yahay dhaalim yahay faasiq yahay labadaa qaybood buu shiiku inoo caddaynayaa oo inoo kala saaraya qaala waxa uu yidhi waana cadaalad in wixii la kala saaro duuduub in waxa weye laysku raaciyo oo la yidhaahdo la gaalaysiiyana ma aha in la yidhaahdo waa wada muslimiinna ma aha in la taqsiimiyo weeye sida uu u qaybiyey culammadu u qaybiyeen sheekh cuthaymiinna uu maray qaala waxau yidhi faama alqismu alwal qeybta koowaad miya famidla qowlihi tacaala aayadahan baa kusoo degay aad u dheer oo uu shiiku dheereeyey waa wada akriyayna qaala waxau yidhi alam tara ila aladiina miyaadan nebi maxamed oo arkaynin kuwii yazcumuuna sheeganaya anahum aamanuu inay ilaahay rumeeyeen anahum aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila ilayka wixii lagugu soo dejiyey ayay rumeeyeen ayay leeyihiin wamaa unzila min qablika iyo wixii hortaa la soo dejiyey yuriiduuna doonaaya haddana an yataxaakamuu ila daaquut daaquut inay uxukm tagaan waqad umiruu iyadoo la amray an yakfuruu bihi inay ku gaaloobaan wayuriidu shaydaanu shaydaanna wuxuu doonaya an yudilahum dalaalan baciida inuu dhumiyo dhumitaan fog waidaa qiila lahum markii loo yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa anzala allah wix alla soo dejiyey waila rasuuli rasuulka u kaalaya hayda xukumee ra'ayta almunaafiqiina waxaad arkaysaa munaafiqiintiyo yasuduuna canka suduuda kaa jeensanayo ka cararayo aan rabin inay xukumki yimaadaan wa ka ilaahay waxa uu yihi marka saas ayuu dhaqankoodu ahaa fakayfa idaa asaabatum musiibatun bima qadamat aydiihim uma jaa-uuka yaxlifuuna billah in aradna ilaa ilaa ixsaana wa tawfiiqa seebuu noqonayaa arrintooda hadday masiiba ku dhacdo hadhowna ay ku yimaadaan iyagoo cudurdaaranaya oo ku odhanaya arrintan waxaan u doonaynay tawfiiq iyo wanaag baan samaynaynay ilaahay waxau yidhi ulaa'ika aladiina yaclamu allahu maa fii quluubihim faacrid canhum kuwaa ka jeenso ilaahay baa oge wacidhum waani waqul lahum fii anfusihim qowlan baliiqa hadalka ha ku adke ayaa la yidhi uma qaala tacaala waxau yidhi wamaa arsalnaa ma aanu soo dirin macnaha waxaa loo cadaynayaa inaynan waxaan lo- nebiga lala soo diro o dhan wamaa arsalnaa min rasuulin ila liyutaaca biidn illah rasuulba ma aanu soo dirin haddaan soo dirno waxaanu u soo dirnay in la adeeco idanka ilaahay in la adeeca baan usoo dirnay walow anahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka faاstakfaruu اllaha wastakfara lahum arasuulu lawajaduu allaha tawaaban raxiima hadday markay naftooda dulmiyeen kuu imaan lahaayeen oo toobad keeni lahaayeen oo ilahay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen oo nebigu u dembi dhaaf dalbi lahaa ilahay waa u dembi dhaafi lahaa lawajadu laa tawaaba raxiima ka bacdi ayaa ilaahay waxa uu yihi subxaanah watacala inta dhaartay falaa warabbika laa yu'minuun iimaankii baa laga nafiyey xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ilaa ay isku xukumaan adiga inay kuusoo xukum tagaan oo waxa way xukumka adiga kuu dhiibtaan markaad xukuntidna uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima sheekh cuseymiin baa inoo fasiraya marka inoo caddaynaya waxa uu yidhi fawasafa allahu subxaana watacaala haa-ulaa'i waxa uu alla ku tilmaamay iimaanka kuwa sheegtay inay munaafiqiin yihiin oo waxa weeye sifaatkii munaafiqiinta ayaa lagu tilmaamay awalan annahum yuriiduuna waxay doonayaan an yakuuna taxaakumu ilaa daaquut horta waa sifada koowaad wey waxay rabaan in daaquut xukum daaquud la isku xukumo wa huwa buu yihi shiiku kullu maa khaalafa wixii khilaafo weeye xukumka ilaahay daaquud baa la yidhahda iyo xukumka rasuulka wixii khilaafa waa daaquud wey meeshuu doona ha ka yimaado alaa lahu alkhalqu walamr ilahay baa yidhi marka xukum walba oo khilaafa xukumka ilaahay iyo rasuulka waa daaquut lama ogola marka munaafiqiintii waxay rabaan inay waxaa kale isku xukumaan reer qoyskii iyo waxyaalihii ay wateen iyo ayay rabaan athaaniya midda labaad waxa weeye sifadooda lagu sheegay annahum idaa ducuu haddii loo yeedho ilaa maa anzala allahu way jeensanayaanoo waxay arkaysaa inay ka jeensadeen rasuulkii oo ay ka jeensadeen ayaad arkaysaa oo ma ogola sifada saddexaadoo lagu tilmaamay waxa weeye annahum idaa usiibuu haddii dhibaata ku dhacdo waxay imaanayaan iyagoo cududaaranaya oo been sheegaya oo waxa weye odhanaya wanaag baan raadinaynay wanaag bay naga ahayd dhaaranaya ayaad arkaysaa wuxuu yidhi sheekh cutheymeyn dad badan baa maanta la mida oo waxa weeye xukumka dhawaaqiida iyo xukumka qawaaniinta intuu la yimaado odhanaya wanaag baan raadinaynaa oo dadkaan rabna inaan isku soo dhaweyno oo khilaafkaan meesha ka saarayna oo waxa weeye dadkaanu isku soo dhaweynayna waxaasoo dhan baatil weeye lamana ogola wax la isugu soo dhowaado iyo wax la isku raaco kulli waxa ugu wanaagsan diinta islaamka inuu qofku u hoggaansamo amaa inuu hawadiisa iyo waxa waxaan macno lahayn uu la yimaado waxba tari mayso uma aqsama subxaanahu watacaala ilaahay waa dhaarsay oo waxa weeye dhaarbuu maray falaa warabbika laa yu'minuun iimaankii baa laga nafiyey ilaa arrimahan soo socdo la helo iimaankoodii lama hayo wey kow an yakuuna taxaakumu fii kulli wax walba oo yimaada in uu nisaac iyo muran uu yimaado in ilaahay iyo rasuulka loo celiyo ha markuu nebigu noolaana isagaa loo celinayay markuu dhintayna sunnaha iyo kitaabkaa loo celinayay ha wain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul midda labaad inuu markii nebigu xukumo qalbigooda inshiraaxu sadri waa in laga helo oo uuna qofkii diidinu odhan maxaa aniga saa la iigu xukumay midda saddexaad waxa weeye inay isdhiibaan oo waxa weeye ay u hoggaansamaan xukumkii ilaahay iyo rasuulka oo aan la diidin qoladaa marka sifaadkaa laga waayey oo doonaya inay daaqud u xukum tagaan munaafiqiintii bay ahaayeenoo iimaankii baa laga nafiyey ha laakiin daahirka waa muslimiinoo gaalnimo laguma xukumin laakiin waxaa lagu waaa waxaa lagu sheegay inay sifaadkii munaafiqiinta tahay marka qofkii maanta muslim oo kuwaa laga hela sifaadkaasna waa sifaadkii munaafiqiinta lama gaalaysiinayo waa loo digaya amaa qismka gaalnimada lagu sheegay waa qeybtan dambe qaala wuxuu yidhi wa ama alqismu athani qeybta labaad waxa weeye fa midla qowlihi tacaala waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum lkaafiruun waman bal qofkii aan wax ku xukumin diinta ilaahay waa gaal weeye haddana waxaa la yidhi waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum alzaalimuun haddana waxaa la yidhi waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum alfaasiquun marka mar gaal baa lagu sheegay marna baali marna faasiq laba qowl bay marka aayadahan horta awalan laba qowl ayaa culimmadu ka leeyihiin kow marka ugu horeysa horta qofka ma saddexdaanba ma isku xukunba oo waxa weeye waxaa la odhanayaa ma sifo waaxida wasfun waaxid miyaa oo waxaa la odhanayaa qof walba oon diinta wax ka ku xukumin waa gaal daalima oo faasiqa miyaa la odhanaya oo xukumkii waa laysku raacinay mar hadduuna diintii wax ku xukumin ma wuxuu noqonayaa gaal faasiqa daalima miyuu noqonaya mise waxa uu noqonayaa liannahu allah subxaana watacaala gaaladii aan diinta waxba ku xukumin daalimiin buu ku tilmaamay oo wuxuu yidhi walkaafiruuna hum daalimuun marka gaalkii waa daalim faasiqina waa lagu tilmaamayo inahum kafaruu billahi wa rasuulih wamaatuu hum faasiquun baa lihi marka ma waxaa la odhanayaa saddexduba waa isku xukumo mar hadduuna diinta wax ku xukumin waa gaal daalima oo faasiqa miyaa la odhanaya mise waa saddex derajo oo kala duwano mid walba ay booskeeda leedahayoo mar gaal buu noqonayaa marna daalim buu noqonayaa marna faasiq buu noqonaya oo xukumkiibaa kala duwanoo isagoo mar wax ku xukumay ayaa waxaa laga yaabaa inuu mukhrij can ilmilla noqdo oo kaafir noqdo marna inuuna mukhrij can ilmilla noqono daalim noqdo marna inuuna dulmigiiba gaarina faasiq noqdo miyaa la odhanaya qaybtan dambuu rajaxay sheekh cuthaymeyn culummaduna u badan yihiinoo inaan la israacinayn oo waxa weeye qofkii uu isagoo la qaybinaayo mar faasiq buu noqonaa marna baalin buu noqonaa marna gaal buu noqonaya mid walbana waxay ka dhalanaysaa waxaan uu xukumay shareecada islaamku waxay ka qabto haddaba hadduu xukumay maalan in ilaahay waxaan ahayn la caabudo gaal buu noqonaya hadduu dulmi iyo jawr xukumo oo waxa weeye laba qof uu waxa weeye qof uu dulmi ku xukumo oo qof islaama uu dulmi uu ku sameeyo hadda gaal inuusan noqon baa laga yaha lakin daalim noqdo oo jaa-ira inuu faasiq noqdaa dhici karto oo rashwo iyo laaluush iyo wax qaato faasiq noqdo waka saasuu u qeybiyey marka sheekh cuthaymeyn raxima allahu tacaala marka waxa uu yidhi masaladaana sida horta waa masale adag wey oo aad iyo aada u dhib badanoo maanta in badan lagu simbireerixday oo dhib badan weeye marka inta shiiku ku sharaxay un baynu sheegaynaa waxba kuma darayno waayo awood uma lihin inaan wax ku dhahno fa naquulu waxaan leenahay buuli man lam yaxkum qofkii aan wax ku xukumin bimaa anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey isaga oo markaa istikfaafan bihi diintii fududaysanaya waxtiqaaran xaqiraya diintii ow ictiqaadan ictiqaadsan anna gayruhu aslax ee kan kaloo qawaaniintaa inay ka fiican tahay wa anfa inay ka nafac badan tahay oo lilkhalqi dadka uga a uga fiican tahay fa huwa kaafirun kufran mukhrijan can ilmilla kaasi waa gaal oo waxaa la odhanayaa aayaddaasaa lagu dejinayaa waman lam yaxkum bima anzala llah fa ulaaika hum alkaafiruun marka kaasi waa kee kii diintii islaamka waxa weeye aanba ogolayna oo istikfaafinaya oo dhahaya ma rabno diin oo waxa weeye diinta orda masaajida la aada oo ku dheeldheelaaya oo ku istizaa-aya oonba ogolaynba in wax la isku xukumo isagii xukun intuu dejiyo dadkii ku xukumaya tashriic caama kaa waxaa la odhanayaa waa gaal weeye mukhrij can ilmilla ayuuna odhanaya wa min haaulaai buu yidhi marka shiiku waxaa ka mid a man yadacuuna linnaasi tashriicaat tashriic bay u dejinayaan oo buugag bay u qorayaan yukhaalifu khilaafaya lishariicati alislaamiya shareicada islaamka wax khilaafsan ayay u dejinayaan litakuuna minhaajan si ay ugu noqoto manhaj iyo dariiq ay maraya yasiiru nnaasu dadku ay ku socdaan caleyh fa inahum iyagu marka lam yadacuu ma ayna dhigin manhajka ilaa iyaga oo aaminsan inuu koodu fiican yahay mooye sidaa daraaddeed hadday saa noqdeen kuwaasi waa ka fara diintiina waa ka baxayaan manhajkooda ay qaateen ayayna raacayaan qoladaa marka koowaad la iskuma hayo inay gaaloobayaan waa qof diinta islaamka bedelay oo shareecada islaamka bedelay oo tabdiil la yimid oo isagii xukum la yimid oo diin cusub dadkii u jideeyey kaasi waa gaaloobaya culamo badan baana ku gaalaysiisay rag badan oo waxa weeye madax aha labo waman lam yaxkum bima anzala allahu wa huwa lam waman xakama qofkii ku xukumay ha waman lam yaxkum kii aan ku xukumin wixii alla soo dejiyey laakiin ma istikfaafin mana xaqirin mana caqiidaysna inay diinta islaamku waxa weeye laga fiican yahay ee wuxuu leeyahay diinta islaamka wax ka fiican ma jiraan ha haddana waxba ku xukumi mayo qaala sheekh cuthaymeyn waxau yidhi qofka noocaasa marka oo arrintaas samaynaya waxa weeye daalim buu noqonayaa fa haadaa daalimun walaysa bikaafir kaafir ma aha watakhtalifu buu yidhi marka waay waxaa iskhilaafaya waxa weeye maraatibu dulmi ayaa iskhilaafayo bixasbi almaxkuum wixii uu xukumay ayaa lagu kala fiirinaya iyo wasaaisha uu xukumka u qaatay kaasi marka daalim weeyaa la odhanaya jaa-ira oo waxa weeye xun laakiin lama odhanaya waa ka kan saddexaad buu yihi sheekh cuthaymeyn waman lam yaxkum bima anzala allah ilaahay wuxuu xukumay oo diintiisii wax kuma xukumin laakiin mana fududaysan diintii mana xaqirin mana ictiqaadin inay diinta laga fiican yahay laakiin maxaa u geysay hawadiisa rash buu qaatay laaluush buu qaatay waxa weeye maaragtay adduunye jacayl baa u geeyey hawadiisuu raacay fa haadaa faasiq kaasi waa faasiq wey marka waka faasiq buu noqonayaa walaysa bikaafirin kaafirna ma noqonayo fisqigiisuna wuxuu ku kala duwanaanaya hadba waxa uu xukumay ama fisqi weyn uu noqonaya ama fisqi yar waka saddexdaa qaybood baa marka loo tafsiilinaya oo waxa weeye sheekh cuseymiin u qaybiyey qaala sheikh lislaam ibnu taymiya waxa weeye isagoo kasoo sheekh cuseymiin macnaha wuxuu kasoo guurinayaa sheekh lislaam ibnu taymiya waxa uu yiri buu yihi sheekh lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala ayaa waxa uu yiri buu yihi aayadahaas markuu ka hadlayay oo maaragtay itakaduu axbaaran waruhbaana arbaaba min duuni illah ayuu wuxuu yihi waxay u qaybsamayaan qaar waxa weeye gartay dadkii macnaha garanayay oo qaarkan iyagu wixii sameeyey iyagoo cilmi u leh ayay waxaa sameeyey markaasay haddana dadkii u jideeyeen markaasaa lagu raacay marka haddaad ninkan ku raacdid adiga oo garanaya waxaan uu samaynaya inay gaalnimo tahay adna waad ku gaaloobaysaa qaybta labaad waxa weeye qayb juhalo ah oo aan garanaynin waxaani oo iska raacayoo culum ahaan u raacay qaybtaasi waxay noqonayaan buu yidhi amhaalka dadka dunuubta ay sameeyaan oo kale oo haddayna wixii cilmi ulahayn waxa weeye juhalo yihiin iyagu markaasasi noqona calaa kulli xaal farqiga udhexeeya mas-aasha waa noocaa in qolo walba nooco ay tahay lagu fiiriyo qaala waxau yidhi wahunaaka waxaa ah buu yidhi farqun bayna almasaa'il alatii tuctabaru tashriican caama sheekhusameen markuu inoo caddeeyey ayuu wuxuu yidhi haddana waxaa la kala qaadaya masaa'il waxaa jira lagu ictibaarinaya inay tahay tashriic caama oo hadda qofka yidhaahdaa aniga ayaa u jidaynaya oo dadka maanta dhaxalka anaa u qaybinaya sidii ilaahay ugu qaybiyeyna ka bedela haadaa tashriic caam waana ku gaaloobayaa waana khatar wey waka oo u jideeya oo dastuur uqa sidii laga sheegay kadaafi oo kale kitaab la yidhahdo kitaab alakhdar kitaabkii qur-aanka intuu tuuray kitaab kale isagii u sameeyey dadkii taasoo kale waa khatar wey marka tashriica caamka iyo waxaa kala duwan iyo qofku inuu mar ku xukumo masale iyo laba masale iyo inuu khalaf ku dhaco oo laaluush iyo qaas amaa hadduu tashriic caama la yimaado oo dadkii yidhaahda anaa wax u sharciyeynaya oo u dejinaya qawaaniin oo waxa weeye kaaha ku socdeen kuma soconayaan diinta hadduu yidhaahdo adaa khatar weeye kaas oo ku gaalooba markaas waka saasuu marka sheekh cuseymeyn inuugu cadeeyey nas'alu llah asalaama walcaafiya ilahay naga badbaadiyo qaala waxa uu yidhi marka shiiku raximah llahu tacaala gebagabadii uu kitaabka ku gebagabeeyey oo shiikhu ugu dambaysiiyey wadaliilu daliilu waxaa u ah inay lagu gaaloobayo dhawaaqiiddaas laa ikraaha fi ddiin laa ikraaha khasab ma jiro fi diini diinta la isku khasbo waayo diintii waa caddaatay qad tabayana arushdu min alghay qad waxaa xaqiiqaha tabayana inuu ka caddaaday alrushdu hanuunkii min alghayi mugdigi iyo hayb waxa weeye waxyaalihii isku dhex jirayo waxa weeye baadinimadii iyo kulli iyo xaq iyo baadilkii waa kala caddaaday faman yakfur biaaquuti faman ruuxii yakfur ku gaalooba bitaaquuti daaquudka ku gaalooba oo gaalnimadii daaquudkii bannaan ka mara wa yu'min billaahi ilaahayna rumeeya faqad waxaa xaqiiqaa istamsaka inuu qabsaday bilcurwati alwusqaa guntintii adkayd waa laa ilaaha ila allah wey wa haadaa buu yidhi macnaa macnahaasi waxa weeye buu yidhi markaa laa ilaaha ila allah taas wey waka marka bilcurwati alwufqaa waxa weeye waa laa ilaaha ila allah wa fi lxadiidi xadiidna waxaa ku sugnaa oo ku caddaaday inuu yidhi nabiga calayhi salatu asalaam ra'sulislaami islaamka ra'sigiisu ra'sulamri macnaha diintan arrinkan madaxiisu waa alislaamnimo waa qofku inuu la yimaado laa ilaha illa allah maxamedan rasuulu llah wa cumuuduhu asala tiirarkiisuna waa salaada oo qofku hadduu salaadii ka tago waa qof tiirarkii guriga ka saaray oo kale tiirarkii islaamka buriyey wa dirwatu sinaamihi sanaamihi baarkiisa ugu sarreeyana wa aljihaadu fi sabiili illah leannahu diintaa lagu ilaaliyaa jihaadka waa jihaadka xaqa ah oo gaalada lala dagaalamayo ee ma aha midkii waxa weeye ay dad muslimiina dagaalamayaan ma aha qaala sheikhu waxa uu ku gebagabeeyey waxa uu yidhi wallaahu aclam kitaabkii halka ayuu sheikhu kusoo gebagabeeyey ilaahay baa u aqoon badan wasala allahu alla ha ku salliyo calaa muxamadin nebi muxamed wa aalihi aalkiisa wa saxbihi iyo saxaabadiisii wasalam ugu dambayntii intaas ayuu shiikhi ku dhameeyey kitaabkii usul halaata in sha allahu tabaaraka watacaala halkaasna ayuu ku egyahay allah subxaanah watacala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco ilaahayna waxaan weydiisanayaa wax alla wixii khalada oo aan iga iga dhacay inuu iga cafiyo oo waxa weeye aanan kas u samaynin inuu ilaahay iga cafiyo ilaahay iyo rasuulkuna beri bay ka yihiin waxa allah wixii aan asibayna ilaahay inuu ajar iyo wanaag naga siiyo shiika iyo culummada inoo sharaxdayna ilahay waxaan uga baryaynaa miisaan miisaankooda xasanaadka inuu ilaahay u saaro in sha allahu tabaaraka watacaala wallahu aclam wbillahi tawfiiq walxamdu lilahi rabi اlcaalamin